بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحmن النسائي رaحimه الlه taعaalى bab أdاn الrاacي raaciga ninka xoolaha la jiro aadaankiisa cadayntiisiibuu u baab yahay وبالإsناad qال أخbrna إسحاq بن mنصور whuwa إسحاq بن mنصور بن بهrاm الkwsج qال أخبرnا cبدالرحمن عن شعبة wهو cبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم هو بن عتيبة عن بن أbي ليلى وcبدالرحمن بن أbي ليلى عن cبدالله بن ربيعة أنه kاna mعa mعa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم نبga maciisa ayuu ahaa في سفر سفر fasamica wuxuu maqlay sowta rajulin nin codkiisa yu-adinu addimayo faqaala wuxuu yidhi midla qowlihi hadalkiisii oo kale qowlkiisii oo kale yacnii waa ajiibay suma qaala wuxuu yidhi ina haada kani la raacii hanamin ari mid raacaya waayo ow caasibun mid yacnii ka fog can ahlihi ehelkiisa waay fa nadaruu way eegeen faidaa huwa raacii hanamin waaba nin ariraa ari raaco ah oo ari jir ah weeyaanba ninkii ayb nusaqa oo kitaabka xadiidkan lafdigiisa waxay isku waafaqeen sidaan ayb bacdi nusaq baa marka laakiin waxay yidhaahdeen ana rasuula اllahi sal l slama fii safarin samica sawtan sawta rajulin yu-adinu nin adimayo u maqlay fayaquulu midla qowlihi nusqaa marka waxay leedahay midla maa naquulu saan anaga dhahayn oo kale xataa idaa balaqa ashhadu ana muxameda rasuulu llah qaala alxakam lam asmac hada min ibni abi leyla qaala rasuulu llahi sal l slam markaasuu nebigu yidhi ina hada la raaci hanam ow rajulu caazibun can ahlihi waxaa ku jirtay marka fahabata alwaadi waadigii buu kasoo hoobtay faidaa huwa biraaci hanam waaba nin ari la jiro faidaa huwa bishaatin maytatin neef markaa ri-a oo baktisay ayaaba la arkay marka qaala atarawna haadihi nebiga markaasu wuxuu yidhi ma arkaysaan middaani hayinatan calaa ahliha ma u malaynaysaan middaani yacni soo ma arkaysaan middaan dadkeedu inay agtooda ku liidato haabay dhaheen wax baktiye cid rabtaa ma leh markaasuu yidhi addunyaa ahwanu cala allahi min haadihi calaa ahliha ilaahay adduunya waa kala liidataa agtiisa sida ay kuwaan middaan ula liidato si ka daran bay ula liidataa marka xadiidka nusaqa sida badan inta hadda noo taal waayo laakiin nusqa waxay ku dartay macnahaas dambe oo ah ninkii markuu nebigu yidhi ninkan waa ari jir wuxuu kasoo degay buurtii waaba nin ari la jiraaba la arkayba oo neef uu ka dhintay ka baktiyey marka maxalu shaahidkana marka halkaasuu ka waafaqayaa dabcan xadiidka marka waxaa tarjamadiisu ay tahay adaan araaci ninka raacigae xoola la jirka inuu adimanayo markuu tukanayo sida badanna ninka xoolaha la jira keligiis waa jamaaco ma haysto marka walow keligiisba ha ahaadee waa addimanaa waaye marka macnaha ayb qaala baabu ladaani aadaankii xukunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay liman yusallii waxdahu qofka keligiis tukanayo wabihi qaala marka aadaanku jamaaco keliya shardi uma ahane fadiiladiisa qofkii keligii tukanayana waa helah wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata wahuwa almuraadiyu qaala xadaanaa bnu wahbin wahuwa cabdullahi bnu wahb almisriyu can camr bni اlxaariث ana abaa cushaanata wahuwa magaciisa waxaa la yidhaha xayi bnu yumin xayi bnu yu'min ayaa la yidhaha almisriyu hiqatun mashhuuru bikunyatihi abu cushaana ayuu ku magac dheeryahay almacaafiriy anahu xadaahu can cuqbata bni caamirin qaala samictu rasuula اllahi sal l slama yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi yacjabu rabuka rabbigaa wuxuu la yaabayaa min raaci hanamin mid ari raac ah fii ra'si shadiyatin buur korkeed ahaaday fii ra'si shadiyati jabalin buur dusheed korkeeda ahaaday yu-adinu bisalaati oo salaada u adimayo wayusallii tukanayo fayaquulu llahu caza wajala allah wuxuu dhahayaa unduruu ilaa cabdii addoonkayga feeriya haadaa midkan ay yu-adinu waa adimayaa wayuqiimu waa aqimayaa asalaata yakhaafu minii anuu iga cabsanaya qad gafartu licabdii addoonkayga waa u dhaafay wa adkhaltuhu ljanna jannadana ayaan geliyey yacnii ninkaa meeshaas joogaada nin istutusaaya maaha keligiis waayo cid arkaysa male waqtigii markii la gaaray ayuu aadaan ku dhuftay towxiidkii buu ku aadaansaday markuu ku addimay towxiidkii ayuu aqimtay salaadii buu oogay cabsi rabbiyaa ku jirto oo dadka marka ilaahay dadkan ilaahay abuuray waxaa dareemay marka qofka fiican ee wanaagsan ee qalbigiisu fiican yahay ilaahay unbaa garanaya adiga haddaad ama xoogaa wax akhrisatay ama aada xoogaa cibaadaysato maahan inaad isu qaadato inaad adiga dadka ugu fiican tahay waxaaba laga yaabaa mid meel duur iska jiraba in ilaahay kaaga dhow yahay subxaanahu watacaala marka dadkan muslimiinta khayr inuusan ka dhammaanayninna waa tusaa xadiidka nacam mar haddii markaa ninka arijirka xataa sidaa dembi dhaafka rabbi uu u gaarayo hadduu ilaahay ka cabsado tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooduna waa daahir badanaa waa nin keligiis a ninkaas meeshaas joogo salaadiibu waa addimayaa marka ninka keligii ah inuu addimanayo qaala baabu liqaamati iqaamadii codaynteediibuu u baab yahay liman yusallii qofka tukanayo waxdahu keligii inuu aqimto wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa ismaaciilu huwa bnu culaya qaala xadaanaa yaxya bnu caliy bni yaxya bni khallaad bni rifaacata bni raaficin الzuraqiy wa huwa almadaniyu maqbuulu can abiihi can jaddihi can rifaacata bni raaficin الzuraqiy ana rasuula اllahi sal l slam nabiga baynamaa xilli huwa jaalisun oo ay yahay mid fadhiyo fii safi salaati salaada safkeeda alxadiid xadiidkan marka aaway maxalu shaahidkiisa ila hadda wuxuu baabeeyey baabu liqaamati liman yusallii waxdahu ninka keligii tukanayo inuu aqimto mana noo sheegin hadda wax iqaamo a ma sheegin xadiidkan duruqdii awalan xadiidkan waa xadiidu lmusii salaatahu qisadii ninkii salaadiisa iska xumeeyey ee nebigu uu salaada baray qisadiisa ninka warinaya waa rifaacatu bnu raafic ninka salaadiisa iska xumeeyeyna khallaad bnu raafic ayaa la dhihi jira walaalay ahaayeen labadooda marka ninkan salaada iska xumeeyey uu sheegayo ou ka waramayo rifaaca waa walaalkiis duruqda xadiidka marka waxaa ku jirta fii bacdi duruqihi waqtiga marka la gaaro fatashahad faaqim yani adin fatashahad macnaa adin waayo faaqim ee aqim marka nebiguna salaada uu baraayo de nin keligiis a salaadiisau baraayo marka xadiidka riwaayaadkiisa riwaayo ka mida iqaamadu ku jirtaa maxalu shaahidka marka tarjamada halkaas ayaa marka tarjamadii xadiidku ay iska waafaqayaan qaala kayfa aliqaamatu iqaamadu waa sidee see loo aqimayaa wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bni muxamedin bni moxamed ibni tamiimin cabdullahi bni moxamed ibni tamiimin whuwa abu axmed almisisiyu hiqat rawaa lahu الnasaa-iyu faqad qala xadaanaa xajaaju huwa bnu muxamed almisisiyu can shucbata qaala samictu abaa jacfarin muadina masjidi اlcuryaan masaajidka masjid اlcuryaan muadinkiisa u ahaa waxaana la dhihi jiray magaciisa moxamed bnu ibraahima bni muslim waa soo marnay wahuwa saduuqun yuqdi can bni اlmuhanaa muadini masjid اljaamic ninkan kalena waa muadin asagana ibn lmuhanaana waa la dhahaa abulmuhanaana waa la yidhaha magaciisana muslim ibnulmuhanaa w marka haddii ibnulmuhanaa la yidhahna waa sax abulmuhanaa haddii la yidhahna kunyadiisa waa sax lianna waa man waafaqat kunyatuhu isma abiihi waay waxaa iswaafaqay kunyada iyo magaca aabihiis marka ibnulmuhanaana waa sax abulmuhanaana waa sax wahuwa hiqatun qaala sa'altu bna cumara ibna cumar baan su-aalay can iladaani aadaanka faqaala wuxuu yidhi kana aladaanu calaa cahdi rasuuli llahi sal l slama mahnaa mahnaa aadaanka waqtiga nebiga labalaba u ahaa waaliqaamatu iqaamaduna maratan maratan hal hal mar ilaa anaka adiguse idaa qulta haddaad tiraa qad qaamat isalaah qaalahaa maratayni laba jeerba ayuu dhahayaa qofka yani qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa iyada labaa lagu celina inta kale laako halhal iqaamadan marka waa iqaamadii bilaal amaa iqaamatu abi maxduura waa soo marnay iqaamadu labalabay ahayd labada waa bannaan tahay marka in laba laba laga dhigana waa bannaan tahay hal halna waa bannaan tahay innaga marka madhabteenna waxaa weeyaan hal hal waa iqaamadii bilaal ayay ayay raacay ayuu raacay imaamu shaafici abu xaniifana wuxuu raacay iqaamatu abi maxduura abi maxduura iqaamadiisa walidalika xanafiyadu markay aqimayaan waa ku celcelinaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha ashhadu an laa ilaha illa allah saasay ugu celcelinayaan qaala baabu baabu iqaamati kuli waaxidin hahy qad qaalahaa maratayni buu dhahayaa faidaa samicnaa haddii aan maqalno qad qaamat isalaa tawada-naa waa weyse qaadanaynay uma kharajnaa ila salaati baan usoo baxaynay mar haddii qad qaamat isalaa la maqlo weysana aynan kuu dhowrnay waa inaad weysada ku degdegtaa si salaadii aada u ajiibto ee macnuhu ma ahan inaan qad qaamat isalaa ka hor aan la weyse qaado karin ma aha bal qofku inuu inta hore usoo weyse qaato hore u yimaadaa fiican qaala baabu iqaamati kulli waaxidin linafsihi qof walba inuu nafsadiisa u aqimo wuxuu kusoo arooray caddayntiisiibu u baab yahay tarjamadan saanuu ka dhiga qof kastaa inuu aqimto meeshuu ka fahmayana waa arki doonaa culays baa ku jira wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala xadaanaa ismaaciilu can khaalidin ayb can abi qilaaba khaalid aلطaxaan weeyaan khaalid alxadaa weeyaan khaalidku can abi qilaaba wahuwa cabdullahi bnu zayd aljarmi can malik bni اlxuwayrih qaala qaala lii rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama nebiga wuxuu igu yidhi aniga iyo walisaaxibin lii saaxib aniga ii sugnaaday idaa xadarat الsalaatu salaada hadday timaado faadinaa adima uma markaa dabadeed aqiimaa aqima liya-ummakumaa ha idiin imaam noqdo axadukumaa midkiin meeshaan marka wuxuu rabaa inuu ka qaato uma aqiimaadaas aqiimaa ficilkii waxaa la cusjiyey damiiru tahniya marka labadiinaba aqima ayuu wuxuu ka fahmay marka mid kastaa inuu aqimayo oo aqimaadda inaan hal loo daynaynin laakiin de waxaa cilo kale noqonay isaga laftiisa ku noqonayso faadinaana see la yeelaa marka faadinaa nin walbaa ma adimanaya aqimaadda marka isaga aqimaaddiiba wuxuu baabeeyey nin walbaa inuu aqimto lafdiga iqaamada ku yimid oo ka fahmay oo kalena aadaanka waa ku yimid faadinaa uma aqiimaa aadaankiina hal nin unbaa adimayo xadiidka waa tow ahaa isla xadiidkan laftiisa haddii waqtiga la gaaro falyu-adin lakum axadukum midkiin ha idiin adimo u yiri nabiga mid ha idiin adimo iqaamaduna sidoo kale waa marka mid unbaa aqimayo ayb qaala baabu fadli الta'diini aadaanka adimitaanka fadligiisa cadayntiisiibu uu baab yahay wabihi qaala akbaranaa qutaybaة can maliki can abi zinaad wahuwa cabdالlahi bn dakwan can اlأcraj wahuwa cabdالرaحman bni hurmuz can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slm qaala ida nuudiya lلsalaati haddii salaada loo adimo adbara shaydaanu shaydaanku waa jeesanayaa walahu duraatun isagoo neef gadaal kasii daynayo cod leh marka neeftaa cod kale marka aadaankii ayuu isku ayuu inuu maqlo ayuu diidayaa marka yacnii cod kale ayuu samaysanayaa oo aadaanka uga mashquulo ayb xataa laa yasmaca ta'diina aadaanka si uunan u maqlin adimidda faidaa qudiya nidaau aadaankii haddii uu dhammaado la dhammeeyo aqbala waa soo jeesana xataa idaa huwiba marka la aqimo bisalaati adbara waa jeesanaya xataa idaa qudiya tahwiibu tahwiibkii markii la guto iqaamadu ay dhammaato aqbala waa soo jeesanaya xataa yakhtira bayna almar-i wa nafsihi ilaa uu markaa kusoo dhaco oo wax kusoo rido qofka iyo qalbigiisa yaquulu wuxuu dhahayaa udkur kada waxaa xasuuso limaa shay buu xusuusinayaa lam yakun yadkuru ounan xusuusanaynin awal ayuu salaaddii kusoo dhex xasuusanayaa xataa yadalla almar-u ilaa qofku ou ahaado in yadrii maa yadrii ounan ogeyn kam sallaa imisoo tukadayba meeshaa marka aadaanka fadligiisaa laga qaadanayaa sababtoo ah aadaankii shaydaan waa u joogi waayey salaaddii laakiin waa u joogaa waa kaas oo markay aqimaadda dhammaato waa soo xaadiraya salaadaas lagu jiro oo qur-aankaas imaamka uu aqrinayo iyo waa jooga isaga aadaankiina marka inuu aad u fadli badan yahay aad u culus yahay waa ka cararayaa shaydaanka ma joogayo meeshaan marka a'immada qaar waxay ka qaateen ama ay ka fahmeen marka ay jiraan axwaal shaydaan axwaal shaydaaniya oo maalan qof ou shaydaan dhibayo ama jin ou dhibayo oo kale in markaa yacnii lagu addimo oo aayatulkursiga iyo aadaanka iyo in laalagu addimo waana soo aroortay oo bacdi saxaabay ka soo aroortay ninbaa waxaa mas-uul looga dhigay meel yacnii magaa ka mida tuulooyinka meeshii marka meel waxay ahayd jin badan oo dad badan oo ku dhibaateynayo jinniga markii saxaabigii meesha la geeyey ou la tashtay asxaabtii kalena waxay yidhaahdeen marka ay yacni kula taliyeen inuu addimo mararka qaar marka iyadoo waqti salaad aan ahayn buu addimayey xataa yacnii shaydaanku soo uga cararo meeshaas marka aadaanka dabcan salaadaa loogu talagalay laakiin xaaladaha qaar marka waa la addimi karaa iyadoon salaad markaa la joogin qof jin ama shaydaan ama wax uu dhibayoo kale xaalaadkaas oo kale qofka in lagu addimo si shaydaankii looga eriyo shayaadiintuna tasallud waa ku leeyihiin bani aadamka oo intay galaan ayay dhibi karaan nusuusna waa kusoo aroortay arrintaas ayb qaala baabu listihaami qori tuurashadii caddaynteedii buu u baab yahay cala ta'diini aadaanka in loo qori tuurto oo dadku ay ku tartamaan oo qori tuur lagu kala baxo istihaam marka waa qurca in loo sameeyo shay kasta oo aan lagu kala xaq badnayn dadkana aan u kala go-i karin marka la rabo in la qaybiyo qori tuuraa lagu qaybinaa yani maalan dadkaani intooda kulligood waa wada addimi karaan ahl waa u yihiin inay adimaan wayna bateen qori tuuraa lagu kala saara way u qori in markaa loo qori tuurto aadaankii wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can sumayin can abi saalixin can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama qaala low yaclamu nnaasu dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaai aadaanka waxa ku sugan wasafi lwali iyo safka hore uma lam yajiduu aynan helaynin ilaa an yastahimuu inay qori tuurtaan ma ahani calayhi ay u qori tuurtaan lastahamuu calayhi waa u qori tuuran lahaayeen walow yaclamuu hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri walow yaclamuu ayuu yihi nuunta waa gooye asalkuna waxay ahayd nuuntii in la sheego maxaa yeelay ficilku waa marfuuc litajarudihi can الnaasibi wاljaazimi haddii marka afcaalulkhamse uu yahayna nuunta waa in la sheego xaalatu rafca uu joogo laakiin luqa ayaa iska ah in nuunta la gooyo saddexda xaalaba ayb walow yaclamuu hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri waxaa ku sugan salaada duhur in loo waqti hore la aado kulaylka waqtigiisa maalin weynta lastabaquu calayhi waa u tartami lahaayeen walow calimuu maa fi lcatamati salaada caweysinta la tukado cishaha waaye iyo wasubxi subaxa waxaa ku jira hadday ogaan lahaayeen la atowhumaa waa imaan lahaayeen walow xabwan gurguurad baa ha ku imaadaane halkana marka tarjamadii xadiidku waa mudaabaqadoodu waa daahir baabu itikaadi lmuadini mu-adin in la samaysto alladii mu-adinka oo laa ya'kudu aan qaadanaynin calaa aadaanihi aadaankiisa ajran aan ku qaadanaynin yacni mu-adin aan aadaankiisa lacag ku qaadanaynin in la samaysto wixii kusoo arooray caddayntiisii u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaana qaala xadaanaa cafaanu huwa bnu muslim asafaar qaala xadaanaa xamaad bnu salma qaala xadaanaa saciidun iljurayriy marka saciid bnu iyaas waa aljurayri ikhtilaad baa ku dhacay ikhtilaad markuu ku dhacayna cilmiga wuxuu keenayaa xadiidka in la fiiriyo ninka ka warinayo qabla alikhtilaad miyuu ka wariyay mase bacda alikhtilaad mase lama garanayaba xamaad marka la fiiriyo xamaad ibnu salama isaga ibnulambas ibnulabnaasi ama alabnaasiyu waxa uu ku daray labada xamaad ibnu zayd iyo ibnu salama wuxuu ku daray dadka saciid ka wariyey qabla ikhtilaadihi ayayayuu ku daray ayb haddana muslim fii saxiixihi waa ka soo saaray min xadiidi xamaad bni salama can saciid ayuu soo saaray waxaa moodaa marka muslim laftiisa inuu arkaayo marka in uu qabla alikhtilaad ka maqlay saa inay tahay qaarkoodna waxay yidhaahdaan qabla alikhtilaadna waa ka maqlay bacda alikhtilaadna waa ka maqlay waa dhib markaas can abilcalaa can muطarifin can cuhmaana bni abilcaas qaala qultu waxaan idhi yaa rasuul allah ijcalnii iga dhig imaama qowmi qowmkayga imaam igaga dhig qaala wuxuu yidhi anta imaamuhum adiga imaamkoodii baa tahay waqtadi ku dayo biadcafihim kan ugu tabarta daran kan ugu taag daran ku daya macnaheedu waxay tahay salaadii uu tukan lahaa tuji dadka waa ile mar haddaad imaam tahay dadkii baa marka inaad ilaalisa lagaa rabaa adiga taada inaad ilaalisa maaha ood yacnii qur-aankii inta dheerayso sujuuddii iska dheerayso ood adiga inaad isku xisaabtanta ma ahan dadka kan ugu taagta daran baa ku xisaabtamay nin markaa yacni inuu dadka ku jira degdegsan nin wax ka kala qabyo yihiin nin ay dhici karta inuu wax kasoo tagtay howl ay ku adag tahay hooyo tukanayso ilmo ka tagatay ama ilmaheediiba wadato waxaasoo dhan qofka inuu u fiirsadaa la rabaa ayb oo uunan dabada u qabanin uun sida isaga ee u rabo imaamyada marka hadda waxay isaga badan yihiin marna salaadoodu ma miisaanna marna waxaad arkaysaa waa boobsiinayaa markuu meel ka daahayo isagu meel dan leeyahay ee marka kale uunan dan lahaynna waa iska dheeraynayaa salaada marka dantiisiyaa isagiibaa dadkii dhammaay isuu iska soo qaaday waxaas marka ma fiicna imaamka waxaa la rabaa inuu dadka dareenka u qabo oo isaga tiisa aanu fiirsanin ayb waqtadi ku dayo biadcafihim kan ugu tabarta daran salaaddii uu dukan lahaa oo laakiin dhammaystiran tukowan watakid samayso oo waxaad yeelataa mu-adinan mu-adin laa ya'hudu aan qaadanaynin calaa adaanihi adaankiisa ajran aan ku qaadanaynin ujro mu-adin aan aan aadaankiisa ujro ku qaadanayninna samayso maxaa laga wadaa marka ay muctasiban nin ajarkiisa nin aadaanka ku ajar tirsanayo wax lacaga ama hawaa yacni aan cid ka rabin abaalmarin iyo aan cid ka rabin laa min beytilmaalna aan ka rabin walaa dadka isiiyana aan dhehaynin ka marka xadiidka marka abuu xaniifa daliishaday wuxuu u daliishadayna in aadaanka aan ujro lagu qaada karin ay u daliishadeen marka abuu xaniifa isagoo de xanafiyadu waxay qabaan wixii aan ahayn ruqyo iyo tuf aan ahayn inaan waxba lagu qaado karin oo wadaa'ifta diiniga aan waxba lagu qaado karin ayb laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan waa lagu qaadan karaa qur-aanka oo kale waa lagu qaadan karaa lianna xadiidku wuxuu leey ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullaahi wax aada ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badanoo ugu wanaagsan kitaabka ilaahay marka ujro waxaa ku caam waayo marka sida loogu qaadanayo lama cariirinin haddana meher maadaama ay uu noqday oo ninkii nebigu sal lla ly slam gabadha waatuu ugu meheriyey oo uu yidhi zawajnaa kahaa ama mallaknaa kahaa bimaa macaka min alqur'aan meher buu noqday qur-aan baristi tacliintii qur-aanka meheray noqotay meherkuna waa wax la kala gadanaya waay waa ninkan isagana budcigii haweentuu markaa isticmaalayaa muqaabil waxaa u akan waa beec oo kale waa marka kaas marka hadduu la ogolaaday ruqyadiina la ogolaaday si guudna nebigu uu yidhi inaa xaqa maa akhadtum caleyhi ajran kitaab ullah waa in lagu qaadan kara marka saddex xadiidoo waxaa soo aroortay mid walbaa dacfi ku jiro cubaado iyo ubay ibnu kacab oo iyagu markaa laga fahmaayo cubaadat bnu saamit ayaa nin qur-aanka baray markaasu wuxuu usoo hadiyeeyey qaanso nebigu u keenay markaasuu wuxuu yidhi haddaad qaanso naareed inaad qaadato aad rabta qaado awalan xadiidka sanad ahaan dacfi baa ku jira hadduu ansaxana culimmadu waxay yidhaahdeen waaqicatu caynin laa cumuuma lahaa waa dhacdadaas unbuu ku saabsan yahay oo waxay leeyihiin waxaa dhici karto ninka uu qur-aanka baray markii hore inayna waxba ku heshiinin oo cubaadatu bnu saamid oo u barayay ixtisaab marka in ajarkii ka hallaaba u diida ama ahlu sufay ahaayeenba riwaayaadka qaar waxay leeyiin ninka uu qur-aanka baray ahlu sufow ahaa ahlu sufana waa dadkii soo hijrooday oo dalkoodii islaamka darti uga soo tegay oo waxba aan haysanin haddii marka la yidhaha iyagii waxa laga qaado dhibay noqonayn marka wixii sidaas oo kale ahaa laakiin cumuuman xadiidka tashriic caama ma laga qaadanayo sida marka jumhuurku ay qabaan saas waay amaa xadiidkan isaga hadda watakid mu-adinan laa ya'hudu calaa adaanihi ajran ma laga fahmaayo inaan aadaanka ujro lagu qaada karin maxaa yeele nebiga ninkan unba wuxuu ku hanuuniyey war haddaad mu-adin samaysanayso midaan wax kaa qaadanaynin samayso waa talo marka haddii la helaayo midaan wax ku qaadanaynin isagaa la samaysana haddii la waayo nebigu isaga markaa taas kama hadlin xadiidka marka si uu u tusaayo aada yacni sariix ma aha in laga qaadan karo inaynan bannaanayn aadaan in wax lagu qaato ma ku cadda keliya ninkan unbuu nebigu u tilmaamay oo kula teliyey mu-adin samayso haddaad mu-adin samaysanayso ajar aan kaa qaadanaynin kaasaana marka muctasibkaa dabcan fadli badan fiicanna ayb waqtiyadan dambe hadda haddiiba qofka mu-adinkii ou salaaddii u xabisan yahay ee dowlad wax siinaysaana aan jirin ee isaga laftiisa ilmo iyo xaas ay ka yacnii ka ag-ooynayaan haddii la yidhaahdo markaa sameey aadaankii adiga halkan fadhi waxna lagu siin maayo ee ehelkiisiiba uu shaqo doonanayaa isaga laftiisa waajibaa saaran hadduu shaqo doontana aadaankii ma haleeli karo markii la rabo meeshii marka hawshii dadkii marka ama salaadii ama masjidkii waa isku dhex daadanaysaa marka furuudul kifaayaadka in wax lagu qaataa mararkaas oo kale dhib ma laha laakiin ka waran hadduu shaygu fardu cayn ou noqdo ma lagu qaadan kara ma lagu qaadan karaa mayay leeyihin hadduu fardu cayn noqdo cibaadada adii lagaa rababa waayo waa salaad adoo lacag ku qaadanayo kale ujro ku qaadanayo kale way salaadda aada dukanaysa mararka qaarnada waxaa dhici karta shay asalkiisii hore fardu kifaaye ahaa hadda inuu ceynoobo ou qof ku ceynoobo markaasoo kale qofkii in la shaqo geliyo oo la firaaqo geliyo waa muhiim maalan qaadihi qadihii oo kale qadaha asalkiisu waa fardu kifaaye ummaddan meel degan qaali inay hay shaqo waajibay ku tahay haddii marka wax qaali noqon karaa inta la waayo hal nin keliya uu soo haro ninkaa asaga waajibay ku noqona inuu qaali markaas noqdo ma diidi karo ninkii laakiin waa in marka la kaafiyo oo arsaaq soo fardu cayn ay ku tahay haddana arsaaq waa qaadanaan leanna maxaa yeele dadkiiba u lug xiran yahay oo ilaa asaga waa shaqayso lahay baabu lqowli mila maa yaquulu lmu'adin in la yidhaahdo caddaynteediiba u baab yahay mila maa yaquulu wuxuu dhahayoo kale almu'adinu mu'adinka wbihi qaala akbaranaa qutaybaة can maliki can الزhriy can cطاء bni yaزيida can abi saciidi ana rasuula اlahi sal slma qaal إida samictum الnidaءa aadaanka haddaad maqashaan faquluu mila ma yaqulu اlmuؤdin muadinka wuxuu dhahayoo kale dhaha marka waa caam hadda xadiidkan xadiid kalaa soo arooray marka laga reeba xaya calى الصalaaة xaya calى اlfalax maa markaas laa xawla walaa quwata ila biاllah ayaa la dhahaya saddex madhab ayaana ku jirta oo ay dadku u fahmeen qaar xadiidkaanay qabsadeen cumuumka ku jira oo ah wax allaale wixii mu-adin dhahaya dhaha xaya cala asalaa xaya cala asalaah baa la dhahaa qaarna waxay qaateen takhsiiska la geliyayo ila alxaya calataynka oo ayagu waxay leeyiin marka xaya cala asalaa la yidhaha xaya cala asalaa ma la dhahayo laa xawla walaa quwa baa la dhahaya qaarna waxay yidhahdeen waa la jamcinaa labadooda xaya cala asalaa markuu yidhaha xaya cala asalaa laa xawla walaa quwata ilaa billah ayaa la dhahayaa saddexdaa madhab baa jirto ayb munaasabada iyo macnaha marka aada loo fiiriyana xaya cala asalaa mu-adinku inuu leeyahay ad moodaa leanna maxaa yeele war salaada u kaalaya o adigii marka inaad hoos u tiraa xaya cala asalaa cid aada gaarsi aada wacaysaana aynan jirin xoogaa laga roon yahay laa xawla walaa quwata ilaa billah in la yidhaahdaa fiican iyadaa munaasab oo ah sababtoo ah salaada u kaalay baa lagu yidhi awooddaada kuma imaa kartid inuu ilaahay ku kaalmeeyo maane laa xawla walaa quwata marka munaasab iyada ah ayb qaala baabu hawaabi dalika arrinkaa hawaabta kusoo aroortay wabihi qaala akbaranaa yaxya bnu salamata qaala xadathana bnu wahbin can camr bni اlxaariث ana bukayra bna alashaj xadatahu ana caliya bna khalidin اlazuraqiy wahuwa almadaniyu saduuqu xadatahu ana anadra bna sufyaan wahuwa adu'aliyu maqbulu ayb alimaamu dahabina hiqa ayuu kaashifka ku yiri inuu hiqa yahay buu sheegay anahu samica abaa hurayrata yaquulu kunaa maca rasuuli llahi sal l slam nabigaan la jirnay faqaama bilaalun bilaal baa kacay yunaadii isagoo addimayo falamaa sakata markuu aamusay qaala rasuulu llahi sal l slam nabiga waxa uu yidhi man qaala qofkii yidhaahdo midla haadaa kan oo kale yaqiinan dhabnimo ku yiraa iyadoo yaqiin ka tahay hubaal dakhala aljannata jannadou galay hawaabtii marka waa taasa qaala baabu lqowli midla maa yatashahadu lmu'adin muadinku waxa uu ku ashhaadanayo kale in la dhaho wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bn lmubaarak can mujamici bni yaxya alansaariy wahuwa saduuqun kuufiyun qaala kuntu jaalisan waxaan ahaa inaan fadhiyo mid fadhiyo cinda abi umaamata bni sahli bni xunayf agtiisa faadana almu'adinu muadinkii baa adimay faqaala allahu akbar allahu akbar ayuu yihi fakabara thnatayni fakabara waa kibaartay abu umaama ithnatayni laba jeer buu allahu akbar yidhi faqaala ashhadu an laa ilaaha ila allah ayuu yidhi fatashahada waa ashhaatay ithnatayni laba jeer abu umaama waa aadaankii buu ajiibayaa faqaala wuxuu yidhi ashhadu ana muxamada rasuulu اllah fatashahada thnatayni uma qaala xadaanii haakada sidan waxaa iigu sheegay mucaawiyatu bnu abi sufyaan can qowli rasuuli llahi sal l slama aakhidan isagoo ka qaadanayo ama xaakiyan isagoo ka xikaayoonayo can qowli rasuuli llahi sal slam nabiga hadalkiisa yani markaad ashhadu an laa ilaha illa allah markuu yihi sawna ashhadu an laa ilaha illa allah buu dhahayay wbihi qaala akhbaranii mxamed bnu qudaama qaala xadaanaa jariiru huwa bnu cabdilxamiid can miscarin can mujamic can abi umaamata bni sahlin qaala samictu mucaawiyata radia allahu canhu yaquulu samictu min rasuuli llahi sal l slama nebigu ayaan ka maqlay wa samica almu'adina iyadoo nebiguna uu muadinkii maqlay faqaala mila maa qaala wixii uu yidhi oo kale ayuu yidhi ayb marka uu ashhadu an laa ilaha illa allah yidhaha waxaa kaloo soo aroortay wa ana ashhadu an laa ilaha illa allah wa ana wa ana ashhadu an laa ilaha illa allah baabu lqowli aladii yuqaalu ida qaala almu'adinu xaya cala alsalaa xaya cala alfalaax waxaa la dhahayo wabihi qaala akhbaranaa mujaahid bnu muusa waibraahimu bnu lxasan almiqsamiyu huwa almisisiyu hiqat qala xadaanaa xajaaju qaala bnu jurayji akhbaranii camru bnu yaxya ana ciisa bna cumar ciisa bnu cumarna waa la yidhaha ciisa bnu cumayrna waa la yidhaahdaa wahuwa maqbuulu rawaa lahu nasaa-iyu imaamu dahabina waa ka aamusay wuxuu sheegay keliya hal qof inuu ka wariyey ayuu sheegay waana jahaalo ayuu ishaarayaa ayb an cabdillaahi bni calqamata bni waqaasin wahuwa leyhiyu maqbuulu can calqamata bni waqaas qaala inii cinda mucaawiyata ayaan ahaa id adana muadinuhu muadinkiisiibaa adimay faqaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yihi kamaa qaala almuadin sida muadinku uu yidhi xataa idaa qaala xaya cala aلsalaa markuu yihi qaala laa xawla walaa quwata ila biاllah ayuu yidhi falamaa qaala xaya cala alfalaax qaala laa xawla walaa quwata ila biاllah wa qaala bacda dalika markaa kadib waxa uu yidhi maa qaala almuadinu wixii muadinku dhahaya buu dhahay uma qaala dabadeed wuxuu yihi samictu rasuula اllahi sal l slama yaquulu mila dalika nebigoo sidaasoo kale dhahayaan maqlay buu yidhi baabu الsalaati calى الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama bacda اladaan aadaanka kadib in nebiga lagu saliyo wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu suweydun qaala akhbaranaa cabdullaahi wbnu اlmubaarak can xaywata bni shurayx ana kacba bna calqamata wahuwa abu cabdilxamiid ayb atanuuqiy saduuqun anahu samca cabdالرaحman bna jubayr mawla naafic bni camrin اlqurashiy yuxadiu anahu samca cabdاllahi bna camrin yaquulu samictu rasuula اllahi slى اllahu عalayhi waslama yaquulu ida samictum اlmuadina faquluu midla maa yaquul wasalluu calaya igu saliya fainahu shaanigu wuxuu yahay man sallaa calaya qofkii igu saliya korkeyga ku saliya salaatan hal salli sala allahu calayhi cashran toban jeer buu alla u naxariistaa uma salullaaha lii ii su-aala alwasiilata ii weydiiya darajada wasiilo la yidhaah alla ii su-aala fa inahaa iyadu mansilatun waa darajo fi ljannati jannada dhexdeeda ah laa tanbagii aan u habboonayn ilaa licabdin addoon min cabiidi illaahi ilaahay addoomihiisa ka mid ah arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado ana anigu huwa addoonkaa inaan ahaado anaa rajaynaya inaan addoonkaas ahaado faman sa'ala lii qofkii ii weydiiyo alwasiilata wasiilo xallat lahu shafaacatu shafaacadii waa u xalaal waa ku degaysaa korkiisa marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa markii la adimo aadaanka ka gadaale laa ilaha illa allahu marka la yidhaaho laa ilaha illa allahu aad tiraahdid markaa inaad nebiga ku salliso sal ll slam kadib markaa ducada soo socoto qofka uu aqriyo ayb wasiilada marka sida uu nebiga alla sida yani sida nebiga loogu weydiinayo uu keeni doonaa wasiiladanna waa darajo magaceed waay waa calam ayb sida nebiguba tilmaamay sala allahu alayh waali wasalam arjuu an akuuna ana kaanada ismigeeda waa ana khabarkeedana waa huwa iyaahu bayna la macno tahay waa iska damiir munfasil damaa-irta marka munfasilka marka badanaa waxay ku timaadaa iyadu xaala yani marka tawkiid oo kale la rabo iyo kale iyo mararka kale sidan oo kale hadda marka mowdici nasbaha ayaa waxaa la dhigay marfuuca la dhigay ile damiirka munfasilka marka uu marfuuc yahay siiqadiisu waa ana iyo soo maaha ana iyo naxnu iyo anta anti antuma antum antunna huwa hiya humaa hum hunna wa xaalatu nasbe markuu joogana iyaaya iyo waa tay ahayd marka booskii iyaaya ayaa waxaa la dhigay damiirkii marfuuca ahaa waana ku badan tahay saasoo kale ayb wbihi qala akbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala akbaranaa cabdullahi bnu yaziida qaala akbaranaa xaywatu qaala akbaranaa kacbu bnu calqamata anahu samica cabdiraxmaan bna jubayrin yaqulu inahu samica cabdاllahi bni camr bn اlcaas yaqulu inahu samica rasuula اlahi sal slm yaquul إida samictum اlmuؤadina haddaad muؤadinka maqashaan faquluu midla maa yaquulu wuxuu dhahayoo kala dhaha uma saluu calaya dabadeed igu salliya fainahu man sallaa calaya qofkii igu salliya sala allahu calayhi biha cashran toban buu ilaahay ugu naxariista toban jeer uma saluu liya alwasiilata ii su-aala fainaha mansilatn fi ljannati laa tanbagii uma habboona ilaa licabdin addoon min cibaadillaahi addoommada alla ka mida waarjuu an akuuna ana huwa waxaan rajaynayaa inaan anigu noqdo faman sa'la allaha lii qofkii alla ii weydiiyo alwasiilata xallat calayhi shafaacatu baabu ducaa'i cinda aladaan ducada aadaanka agtiisa wbihi qaala akbaranaa qutaybat can illeyt can ilxukaymi bni cabdillaahi can caamir bni sacdin can sacdin can rasuuli llahi sal l slama qaala man qaala qofkii yidhaha xiina yasmacu lmuadina muadinka markuu maqlayo wa ana ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waana muxamada cabduhu warasuuluh raditu biاllahi raban wbilislaami diinan wabimuxamedin rasuulan dheh wabilslaami diinan ufira lahu maa gufira lahu danbuhu dembigiisa waa loo dhaafaa ducuu sheegay marka cinda aladaan halkanna wuxuu tilmaamay raditu biاllahi raban wabimuxamedin rasuula wabilslaami diinan iyadaa marka waxay dimnisan tahay istikfaar qofka inuu raadsanayo kale ducaa-u mas'ala ayaa dimnisan marka saasay ducadii kusoo gelay wbihi qala akbaranaa cmr bnu mansuur qala xadaanaa cali bnu cayaash qala xadaanaa shucayb huwa bnu abi xamzata can mxamed bn اlmunkadir can jaabirin qaala qaala rasuulu lahi sal slam man qaala qofkii yiraa xiina yasmacu nidaءa aadaanka markuu maqlaayo allahuma raba hadihi dacwati اtaama allahuma ya allahu allow raba hadihi اdacwati dacwadan tan a rabbigeedow attaamati ee dhammaystiran ayb dacwada taamka marka waa laa ilaha illa allahu towxiidka culimada qaar marka waxay yidhaahdaan haddii dacwada loo idaafeeyey rabbi waxaa laga qaadanaa iyadu inay marbuub ay tahay waxay tusay annahaa marbuubun marbuubna waa makhluuq waa rabbi iyo marbuub baa jir rabbi waa kan wax abuuro waay marbuubna waa kii la abuuray waay mar haddii la yidhi ducadan rabbigeeda yacnii ducadan rabbigii abuuray oo kalea laga fahmaya daahirka saasay u eg tahay nacam ee waxaanu ogsoonnaha dee laa ilaha illa allahu qur-aanka inay ku jirto qur-aankuna sifo ilaahay waayo makhluuq ma aha oo ilaahay baa ku hadlay ileena rabba marka in lagu fasiro bimacnaa saaxib macnuhu marka waxuu noqonaya allahuma rabba hadihi dacwati اtaama ay saaxiba hadihi اdacwa ducadan oo laa iyo towxiidkan laa ilaaha ila allahu allihii xaggiisa uu ka yimidow waay ee qur-aankuna xagga alla waa ka yimid minhu badaa wa ilayhi yacuudu nacam rabbigan marka bimacnaa alkhaaliq ma laga wada hadda bimacnaa saaxib waa nacam waana sida owsaaci iyo culimo badan ay ku macneeyeen ishkaalkana looga bixi karo ibnu rajab fatxulbaariga uu aada uga si tafsiila uga hadlay wasalaati alqaa'imati salaadan taagan rabbigeedow aati si muxamedan moxamed alwasiilata darajada wasiilo la yihaha si waalfadiilata dheeraad fadlina si wabcadhu soo soo bixi almaqaama maqaamkii almaxmuuda la ammaanay la mahdiyey alladii kaas oo wacadtahu aada yaboohday udu yaboohday ilaa haddii uu yidhaahdo xallad lahu shafaacatii yowma alqiyaama shafaacadaydaa ku degayso maalinta qiyaamaha ah yani shafaacadaydii waa gaaraysaa tanna marka waa ducadii tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed